innaguna runtii wax weyn bay noo tahay in aan hiigsanno haddii alla idmo marka ay fasaxa ka soo noqdaan shaqooyinka ay qaban doonaan in qaybo ka mida ay noqdaan qaybaha la wada sugayo ummadda soomaaliyeed ee ah haddii ay noqon lahayd maqaamka magaalada muqdisho oo dastuuri ah oo ay ummadda soomaaliyeed wada sugayso oo ay tahay mid loo baahan yahay in matalaadii dadkan saddexa milyan gaarayo matalaadeeda inay ku helaan aqalka sare oo qiimo agteenna ku leh intaa kadib waxaan wada ognahay runtii hawsha iyo waxyaabihii faraha badnaa oo hadhowtii ayay inoo sheegi doonaan laakiin waxaan dhammaantiin wada ognahay hawshii lasoo qabtay inaysan yarayn oo runtii sanadkii lasoo dhaafay ee sanadka uu ahaa sanad howl badan ay ku dheexan tahay gaar ahaan hay-adaha ee sharci dejinta sidoo kale waxaan rajaynaynaa sanadkan inuu noqdo sanad taariikh ku wada reeba ummadda soomaaliyeed maadaama ummadda soomaaliyeed ay u ooman tahay ama u baahan yihiin taariikh samayn taariikhdaas oo ah taariikh nabadeed